axmed waa mahadsan tahay xaaladda magaalada beled xaawe ee gobolka gadahadda waa ay degan tahay saacado un ka hor waxaa bilowday dagaal xoogan kadib markii halkan magaaladan uu yimid gaar ahaan xerada u k ee ninka lagu magacaabo cabdirashiid janan oo dowladda federaalka ay usoo magacowday ee taliyaha nabad sugidda deegaanada jubbaland ahna taliyaha amniga ee deegaanadan magaalada mar qura waxaa xabad ka bilaabatay xarumaha dowladda gaar ahaan xarunta immigrationka ama hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo uu deganaa taliyihii booliiska qeybta gobolka gado iyo sidoo kaleeta xarunta maamulka dowladda uu ku shaqeeyo ee gudoomiye shiro uu deganaa
waatay maxaan ka ognaa dagaalkaas khasaaraha ka dhashay
ilaa shan qof oo dhinacyadii dagaalame ayaa ku dhintay dagaalkan runtii sidoo kaleeta dhaawacyo ayaa jiro dadka rayidka ah ee isbitaalka shifa oo ka mid a isbitaalada magaalada ku yaalla oo goor dhowaan tegay waxaana soo xaqiijiyey ilaa inay yaalaan saddex qof oo rayid ah iyo dhinacyadii dagaalamay ciidamo ka tirsan oo runtii isbitaalka la keenay ilaa hadda isbitaalku dhaawacyadu way soo gaarayaan goor dhow waxaa la keenay maamo waayeel ah oo runtii gurigeeda xabadda ay ugu tagtay oo sinahoo dhan ay burburisay ilaa hadda khasaare kala duwan ayaa kasoo baxaya dhinacyadii ku dagaalamay xarumaha dowladda gaar ahaan immigrationka iyo sidoo kaleeto xarunta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo xarunta maamulka degmada beled xaawo looga arrimiyo waa garta hadda marka labadaas xarumood oo horey maamulka degmada beled xaawo gacanta ku hayeen sida immigrationka iyo xarunta maamulka degmada iminka ma waxaa gacanta ku haya dowlad goboleedka jubbaland ciidamadii ka socday
ha ciidamadii dowlad goboleedka jubbaland ka socday ayaa labadaasi xarumood la wareegay xarunta maamulka degmada uu ka arrimiyo oo uu gudoomiye shira uu joogay hadda waxaa jooga xubno ka tirsan maamulka jubbaland ee gobolka gado oo uu alqaadi hogaaminayay iyo cabdicasiis xareed oo ku magacaaban gudoomiyaha maamulka jubbaland ee degmada beled xawo sidoo kaleeta xaruntan immigrationka waxaa la wareegay ciidamo taabacsan kuwa jubbaland oo hadda ku sugan magaaladu waa ay degan tahay rasaas haleel haleel ah ayaa meelaha qaarkood ka dhacaya oo runtii inta badan dadweyne aad u fara badan ayaa waxay iskugu soo baxaan wadooyinka waaweyn ee magaalada xarunta u k oo xarunta ciidanka militarigana waxaa ku sugan cabdirashiid janan iyo xubno ka tirsan maamulka dowladda gudoomiyihii degmadan uu ka mid yahay shirow iyo xubno kale oo saraakiil ah oo uu goordhow ku biiray taliyihii qeybta booliiska ee gobolkan ninka lagu magacaabo aadan dhafore
waa gartay taliyihii nabadsugidda gobolka oo kale masar jamaal oo kale janaal jamaal oo kale xaggee ayuu ku dambeeyey
jenaraal jamaal saa ka hore ayuu magaaladan ka ababaxay waxa uu aana aaday magaalada doolow ee gobolka gado mana joogo magaaladan markay xabadda bilaabanaysay xabadda un magaaladan maalmihii u dambeeyey dadka magaalada joogo waxa ay filayeen in wax walba mar kale ay markasta ay gacanta ka bixi karto xabadda ay qarxi karto uu dagaalka ka dhex qarxi karo laakiin markii uun diyaaradaha kumaantiga u kacay xerada u k ay kusoo degeen oo cabdirashiid janan uu la keenay ayaa labada xarumood oo waaweyn sida immigrationka iyo xarunta maamulka degmadaba oo xabadda ka bilaabatay mar qura saacado badan ayuuna qaatay dagaalkan intii uu socday waa garta diyaaradaha helicopterka yimid cabdirashiid janan waday waa imisa
laba diyaaradood oo kuwa helicopterta ah oo ciidamada kuwa qumaatiga u kaco dowladda soomaaliya ay leedahay ayaa xerada u k cabdirashiid janan iyo ciidamo uu wato kusoo dejiyey haddana waa ay kaceen oo magaalada muqdisho ayay aadeen
marka ciidamadii militariga ee ku sugnaa xerada u k oo kale wax dhaqdhaqaaq miyay bilaabeen iminka weli maya xarunta ciidamada ee xerada u k ciidamadu waa lagu aruuriyey inta badan kuwii magaalada ku kala maqanaa heegan buuxa ayaana la geliyey saacad kasta waxaa dhici kara oo la filan karaa inuu dagaal mar kale ka qarxo magaalada gudaheeda degmada beled xaawe inta badan hadda waxaa qaxayo dadweynihii iyadoo dadkii ugu badnaa hadda ay u qaxeen dhinaca degmada mandera county ee gobolka waqooyi bari kenya oo diriska la ah degmada beled xaawo
waa gartay marka wax walwal iyo cabsi oo laga qabo inuu dagaal mar kale qarxa makuu muuqanaysa haddii aad xaaladda qiimaysay
ha axmedow waa ay jirtaa dadku waa ay qaxayaan inta badan waxaana dhici kara mar kale in dagaalka uu qarxo runtii oo dhinacyadii maanta isfara saaray sida jubbaland iyo kuwa dowladda soomaaliya mar kasta saacad kasta waa la filan karaa in dagaalka xarumaha dowladda iyo sidoo kale gudaha magaalada beled xaawo uu ka qarxo mas-uuliyiinta jubbaland ma jirtaa cid ka hadashay oo sheeganaysa inay magaalada si buuxda ula wareegto oo maamugo war ka soo saara dagaalkii maanta
mas-uuliyiinta maamulka jubbaland hadda xarunta dowladda ku sugan oo gaar ahaan xarunta maamulka degmada goordhow shir jaraa'id ayay qaban rabaan siday sheegeen marka inkastoo weli ayna qaban laakiin hadda qabaqaabada shirkaas jaraa'id ayay qaban rabaan sida la sheegay magaaladana runtii hadda waa ay degan tahay dhawaqa rasaasta meelaha qaarkood laga maqlayo mooyaane waa garta ugu dambeyn marka xaaladda siday u muuqato waa meel dagaal ama colaad marka madaxdii dowladda federaalka ka socotay ee iminka ku sugneed beled xawo kale hadda iminka halkay ku sugan yihiin mar kasta dagaalka waa la filan karaa oo magaaladu magaalo colaad ayay noqotay kadib markii uu maanta cabdirashiid janan yimid oo xabaddu ay magaalada ka qarxday wadooyinka waaweyn waxaad ku arkaysaa ciidamo baabuur wata oo kuwa jubbalana runtii kuwii dowladda soomaaliyana waxaa lagu aruurinayaa xerada u k ee duleedka ka ah degmada beled xawo axmedow goor kasta ama mar kasta waxaa la filan karaa in dagaal uu ka qarxo magaaladan shacabku welwel xoogan ayay muujinayaan inta gudaha ku hartay inta kalena waa ay qaxeen oo waxay u qaxeen magaalada mandera county ee gobolka waqooyi bari